barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington lantaaf soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiis ah labaatanka bisha sebteembar sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aanu idinku hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalka bakistan waxaa tusaale ahaan see tahay oo kale waxa waaye kii ahaa leh waxaa kaloo mataqaanaa maxaa layidhaahdaa aad qofkii markaad isbaranaysaan oo kale wuxuu ku leeyahay abka naamkii ahe magacaa micnaha waa gart waxaad ku leedaha meera naam hebel hebelaan ahay macnaha
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa sida ay dhallinyarada ugu baraarugsan yihiin muhiimadda cilmiga kombiyuutarada iyo sidoo kale heesihii oo ay ka mid tahay sidii kalimaha dhulku ku horeen kana daro dhirto mirahee ka baxay ubaxu kana noocyaha ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
dalka austreeliya gabadh yar oo labi-iyo toban jir ah ayaa xaaladeeda caafimaad ay halis ku jirtaa kadib markii uu qabsaday libaax badeed iyada oo dabaalanaysa libaax badeedkaasi ayaa sidoo kale la sheegay inuu dhaawac gaadhsiiyey haweenay kale dadka uu libaax badeedku waxyeeleeyey ayaa ku sugnaa xeeb ku taalla duleedka gobolka queensland maanta oo khamiisa waxaana badda xeeligeeda lagu arkay gabadha yar ee labiyo toban jirka ah oo dhiigbaxaysa kadib markii libaax badeedkaasi qabsaday lugteeda xagga sare sidoo kale kooxaha gurmudka ayaa sheegay in ay fiidnimadii ka horeysay ay halkaasi ku arkeen justin berwick oo da-deedu tahay lix iyo afartan jir oo iyadoo dabaalanaysa isla libaax badeedkaasi iyadana qani waxaana la sheegay in labadoodaba lagu daweynayo cusbitaalka
ra-iisul wasaaraha jabaan shinso abi ayaa mar kale loo doortay in uu sii ahaado hogaamiyaha xisbiga talada haya ee dalkaas kadib markii uu si aqlabiyad leh uu ugu guuleystay doorasho ka dhex dhacda xisbiga liberal democrat guushan ayaa waddada usii xaaraysay in abi uu jabaan sii xakumo muddo saddex sano oo kale ah abi ayaa si fudud uga badiyey wasiirkii hore ee difaaca jabaan shigeru ishiba doorashadii khamiistii kadib markii uu helay codad dhan shan boqol saddex iyo konton halka ishiba uu helay laba boqol afar iyo konton cod haddii shinso abi oo hadda ah saddex iyo lixdan sano jir uu dhammaysto teeramka soo socda waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee xakuma dalka jabaan waxaa hadda ah ra-iisul wasaarihii ugu xilliga dheeraa ee soo maamulay jabaan taro ketsura oo jabaan ka soo taliyey bilowgii qarnigii labaatanaad
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington boqolaal dhallinyaro soomaali ah ayaa wax ka barta jaamacado ku yaala dalka bakistan caqabadaha ugu badan ee dhallinyaradaasi la kulmaan waxaa ka mida la qabsashada cimilada cuntada iyo weliba luqadda waddankaasi lagaga hadlo cabdirasaaq xaaji xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax ku soo bartay dalka bakistan dhowaan ayuu nagu soo booqday xafiiska v o eda ee magaalada washington nuur xasan nuur bukhaari oo waraystay ayaa marka hore weydiiyey goob goorta uu cabdirasaaq yimi dalka maraykanka waxaan imid dalka maraykanka sanadkii labada kun iyo lix iyo toban waxaan ka deganahay gobolka washington magaalada seattle ka hor inta aanan imaan maraykanka waxaa deganaa jirtay bakistan imise sannadood ayaa bakistan deganayd maxaana maaragta ay ahayd sababihii aad halkaas u joogi jirtay
runtii bakistan waxaan deganaa muddo ku siman toban sano waxaan maaragtay maxaa layihahdaa ku noolaa magaalada caasimadda islaamabad runtiina waxaan u tegay meeshaas waxay ahayd waxbarasho
waa gart marka maxaa baratay oo aad bakistan ka soo dhameysay
waxaan kasoo dhameeyey i t information technology bachelor of science information technology cilmiga ee, casriga ah ee kombyuutarada aad iyo aad aad iyo aad ka waran ardada soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha ku yaala dalka bakistan maxay bartaan maxay u badan yihiin magaalooyinkii ayay xooga saaraan oo ay ku nool yihiin bal noo faahfaahay Ah, runtii een, ardayda een, magaalooyinka ay ku kala nool yihiin way kala duwan yihiin een, qaar baa waxay ku nool yihiin magaalada caasimada ah ee dalka bakistan qaar baa waxay ku nool yihiin gobolada een, ah, ah, dalka bakistan sida maaragtay eh, gobolka banjaab gobolka sindi iyo een, ah, gobolka khaybar bakhtuunkhwa ee magaalada bishawar Een, ardayda gobolada ku nool inta badan waxay dhigtaan engineering oo maaragtay eh, sida civil engineering electrical engineering iyo eh, medicine Een, ardayda inta badan ku nool een, caasimadana een, economic iyo maaragtay een, ah, i t-ga iyo computer science iyo waxya maadooyinkaasay bartaan maadooyinka dhaqaalaha iyo kombyuutarka Ah, economic, caafimaadka aad iyo iyo aad wix lamidka ah aad iyo aad aad iyo aad waa gartay marka waxaa maqlay in magaalada xaydar cabaad ay tahay eh, magaalo ay arday badan degan yihiin runtii magaalada hyderabad ah, arday badan hadda rightnow ma degana oo ma joogaan laakiin magaalooyinkay aadka ugu badan yihiin waa magaalada een, ah, lahore oo xarun u ah ama xudun u ah dalka bakistan marka caqabadaha eh, ugu waaweyn ee ay wajahaan ardada soomaalida ee ka baxa dalka ama dibaddiisa ee waxbarasho u aada bakistan maxaa ka mid ah caqabadaha ay la kulmaan markay tagaan runtii way kala duwan yihiin waxaana ugu horeeya horta cimilada oo maaragtay ardaydu ay aad maaragtay ula qabsan waayaan een, cuntadii oo maaragtay aad ayadana maaragtay eh, dhibaato ugu haysa ama dhibaato ay kala kulmaan oo spiciga ama basbaaska uu aada ugu badan yahay waxaa ka mid a maaragtay een, ardayda macnaha luqadii oo wadanka maaragtay een, wajahaysa inay maaragtay ay la qabsadaan oo xafiis kasta iyo maaragtay dukaan kasta ama meel kastoo ay tegayaan bakistaantii ay kula hadlayaan luqadoodii wadanka taas ayaa ugu horeysa inay maaragtay ay wajahaan waana wax loo baahan yahay mar kasta inay ay ay maaragtay maxaa layidhahdaa ay si- si dhaqsaa ula qabsadaan waa gartay marka adiga maadaama aad ku nooleed muddo toban sano ah ma baratay luqadii bakistan Ah, runtii waan bartay ilaa xad laakiin laakiin sidoodoo kale ma ma ihi magarat waa gartay marka eh, tusaale ahaan haddii aad hal iyo laba kasoo qaado waxyaabaha asaasiga ah marka aad rabto inaad dad wax weydiiso inaad wax gadato inaad qof qof isbarataan maxaa luqadda baashtuuga lagu dhahaa
Ba- baashtuugu waa luqad kale oo gooniya loo kale laakiin luqadda commonka ah waa urdu language urduga ayay maaragtay ardayda ku wada hadlaan oo jaamacadaha haddaad joogto haddaad suuqa joogtid haddii maaragtay aad eh, meel kasta wax ka iibsanaysid marka luqadda waxyaabaha basic u ah oo dadka markaad dee maaragtay aad rabtaan inaad ama isa salaantaan ama aad wax maaragtay rabtid inaad weydiisid waxaa tusaale ahaan see tahay oo kale waxa waaye kiyaa haale Een, waxaa kaloo mataqaanaa maxaa layidhahdaa aad qofkii markaad isbaranaysaan oo kale wuxuu ku leeyahay abka naamkii ahe magacaa micnaha waa gartay waxaad ku leedahay meera naam hebel hebelaan ahay micnaha waa gartay ka waran dadka bakistaaniyiinta dhaqankooda iyo sida ay dadka soomaalida ah ula falgalaan runtii dadka bakistaanta waa dad iska qabow maaragtay dad shiddo badan dad dhib badan maahan annaga markaan u tagno ayay maaragtay nala yaabaan dhaqankeena iyo sidaan u kulkulnahay iyo qayladeenna laakiin een, runtii ayagu waa dad aad maaragtay u degan oo dad aad maaragtay maxaa layidhahdaa een, xaaladoodu ay tahay mid aad u qabow oo dadka lama caamilkoodana aad u fiican yahay kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq xaaji xuseen oo ah wiil dhalinyaro ah oo wax ku soo bartay dalka bakistan haatanna ku sugan dalka maraykanka dhowaan mar uu nagu soo booqday xafiiska v o a ee magaalada washington ayuu u waraystay nuur xasan nuur bukhaari
cilmiga i t-ga oo ah qeyb muhiim ah oo ka mid ah culuumta casriga ah ee kombyuutarada ayaa lagu tilmaamaa in uu aad ugu yaryahay soomaaliya haddaba siday ugu baraarugsan yihiin dhallinyarada wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa arrimahani kala sheekaystay cabdirashiid xasan cabdi oo ah injineer shahaadada b h d ka haysta cilmiga kombyuutarada gaar ahaan i t-ga
ardada mar walbe waxyaabaha ay wax ku doortaan waxaa ka mid ah factories kala duwan ayagoo ka fiirinayo mid ka mid a factorieskaas waxaa waaye eh, credit hourska eh, kulliyadahan la xiriiro artiska sida humanitiska iyo iyo siyaasadaas biniaadanimada iyo siyaasadaas iyo kale way ka credit yaryihiin credit hourska loo baahan yahay way ka saacado yaryihiin marka loo fiirsho sayniska midda kale oo meesha jirta waxaa waaye kuliyadahan biniaadanimada iyo sayniska iyo master waxay u badan yihiin kuliyad u baahan in theory la akhriyo beynamaa kuliyadaha kale oo dhanka sayniska u badan sida engineerinka iyo computer scienceska iyo technologyga iyo medicineka iyo ay u baahan yihiin in wax badan area gooniya in aada loo loo dabagalo oo oo xisaabaad badan iyo aada loo isticmaalo maxaan ku idhahdaa proof badan la sameeyo marka sababtaas miya mase sababo kalaa jira
sababta guud ee ardada caalamka ee ay aadka ugu badan yihiin dhankaas saas waaye maxaa yeeley cilmiga inta badan waxaa loo qeybiya artiska iyo sayniska laakiin markaan usoo laabano soomaaliya waxaa jiro faktaro kaloo wax saameeyo waxaa jiro waxa la yidhahdo social influence oo ah bulshada saameynta ay ku leedahay dadka annaga hore waxaa u oqon jirnay waalidiintii hore inay aad u jeclaayeen ciyaalkooda inay ka dhigtaan dhakhtar maxaa yeeley hal dhakhtar ama laba dhakhtaroo oo magaalada si fiican ooga qabto markay hooyo ama aabbo u arko waxay is dhihi jireen ciyaalkiinina dhakhtar noocaan oo kaleha idiin noqdo hadda si la mid a waxaa arkaysaa dadka siyaasadda barta markay labadoo qof saddexdoo qof wax ku qabsadeen in maxaa ku idhahdaa waalidiintii oo dhan ay la jecel yihiin in mataqaanaa siyaasadda ay baraan ciyaalkoodii si qof walba uu siyaasi u noqdo waana waana fikir aad iyo aad u qaldan
tusaale fiicanaad tahay ilaa iyo b h d aad ka samaynaysaa i t da iyo wax la xiriira engineerinka marka yaa si gaara kugu dhiirigeliy wallaahi waxaa gooni oo hadda igu dhiirigeliya ma jirto laakiin maxaa ku idhahdaa markaa fiirno technolojiga meesha soomaaliya ka joogno anigaa go-aansaday ilaa iyo qofka wuxuu isku weyney karaa qofka inuu isballaariyana wirti ahaan inuu isku weyneyana waa macquul inuu hayd ahaan isku weyneyana qofka waa macquul marka anigaa go-aansaday intaan isballaari lahaa inaan hore u wado aniga bajilarkayga wuxuu ahaa information technology masterkayga wuxuu ahaa information security b h d-gaygana waxaa waaye information system
marka guud ahaan halkaasaad ku warwareegtay oo aadan meelna uga bixin dadku maxay ku dhahayeen waalidka baan ka bilaabo see warkeen wallaahi dadka marka aada u fiiriso markaad masterka diyaarinayso waxaa lagu leeyahay nio weli waa yar tahay inaa xoogaa baajka ayaan ku xamaalataa fiican markaad diyaarinayso b h d-ga waxaa lagu leeyahay mudane aadaa u yar tahay marka laakiin dadka warkooda lama dhegeysto waxaa waaye inta inta caafimaadka uu jiro ilaahay caafimaad uu ku siiyey ayaa fiican mar walba inaad ka faa'iidaysato
suuqa shaqada shaqa ma leedahay
oo cilmiga sayniska guud miya mise injineering shaqa aad iyo aad u fiican uu leeyahay sida hadda noo muuqato markii ardada ay ay ka fikirayaan afar sano ama shan sano kabacdi mustaqbalkooda wuxuu noqonayo mar walba go-aanka waxa lagu qaadanayo waa dhowr sano kabacdi wixii dhici doono dhowr sano kabacdi wixii dhici doono ilaahi subxaana watacaala og laakiin hadda sida noo muuqato qof walba uu fahmi karo waddankan wuxuu u baahan yahay development xooggan oo dhanka injineerinka waddan noo nool ma jirto guri noo dhisan ma jirto eerabooro ma lihin dekada ma lihin waxaasoo dhan jaanisyo weyn waxaa waaye oo ardada injineerinka ay ka faa'iidaysan karaan haddii aan fiirino tusaalahaan qaybta oo electricalka waxaa arkaysaa maanta markii loo baahdo koronto yar in meel laga xiro ama meel yar in koronto loo sameeyo in kenyaatiga iyo ugandheyska la raadsado marka aada u liidataa qaybtan injineerinka ardada jaanisyo badan u haystaan laakiin qaarkooda ku dooda injineer in aysan suuq fiican lahayn in shirkadaha isgaarsiintu yaryihiin in farsamada marka dadka walaacaas qaba maxaad fari u diri lahayd mudane hal waxoo la hubo waxaa waaye dhowrka sano waddanka burburka ku jiray waxa ugu weyn oo businesska dhankiisa ka shaqeynaya ganacsiga wuxuu ahaa shirkad isgaarsiin dabcan shirkad isgaarsiinna waxay ku saabsan tahay wax la xiriiro injineerinka gaar ahaan telecommunicationka iyo electricalka marka mudane magaalada injineerinka baahi weyn a loo qabaa inay weliba injineerada intaa hadda barata maahane in kasii badan inay usoo baxdo magaaladan baahi u qabtaa cabdirashiid xasan cabdi oo ah injineer shahaadada b h d ka haysta cilmiga kombiyuutarada gaar ahaan i t-ga waxa uu muqdisho ugu warramay waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle haatanna kaalimihii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabanay codadka farxiya fiska iyo qays ilkacas
sidii kaymaha dhulku ku horeen kana daro dhirto mirihii ka baxay ubaxu kana noocyaha egmada kudu sii haya kalgacalku daawada sidii kaymaha dhulku ku horeen kana daro dhirto mirihii ka baxay ubaxu kana noocyaha egmada kudu sii haya kalgacalku daawada bannaa roqof ku kulana raas qabo kurbadu haynaga hadhee nafteenna aanka finee allow kasbannaa roqof ku kulana raas qabo kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa go'ay intaan keligay rogrogay habeenkoo kala bartagay hurdada meeqaan ka tacay rajadu kayd bay ahay hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa go'ay intaan keligay rogrogay habeenkoo kala bartagay hurdada meeqaan ka tacay korkaay saaran tahay adaa kolkooliniyo kalaama agtayda kule kashiyo laabtanaysa korkaay saaran tahay adaa kolkooliniyo kalaama agtayda kule kashiyo laabtanaysa kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
see you.
kabooyi kaboo kaboo aan kabaysane koobkii caashaqay kabooba jira farxiyo fiska waxaa heestaasi la qaadayey ilka case qays halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana ciyaarihii waxaa u diyaaraa nuur xasan nuur
mahadsanid zahra aan ku horreynaya kooxda difaacanaysa horyaalnimada yurub ee reaal madrid ayaa xalay guul ku bilowday kulankeedii ugu horreeyey ee koobka horyaalada yurub ee sannadkan kadib markii ay saddex gool iyo eber ku dardartay kooxda roma goolasha waxaa reaal u saxiixay isco oo goolka koowaad daah furay islamarkaana ka toogtay shabaqa roma fogaan dhan shan iyo labaatan tallaabo goolka labaad waxaa dheliyey great bayle qaybtii labaad ee ciyaarta halka goolka saddexaadna uu ku soo xidhay mariano dias dhammaadkii ciyaarta reaal iyada ayaa hadda ugu sarraysay gruupka hej kadib markii ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah ay isku mari waayeen kooxaha victoria plazin iyo c s k a moscow waxaa iyana guul muhiim ah kala soo laabatay dalka sbain kooxda yuventus oo ka mid ah kooxaha loo saadaalinayo in ay xilli ciyaareedkan qaadaan tartanka yurub kadib markii ay laba gool iyo eber uga soo badisay kooxda valencia ciyaartan ayaa waxaa hareeyey roose ama kaarka casaanka ah oo loo taagay xiddiga cusub ee yuventus christiano ronaldo oo garoonka laga saaray daqiiqadii sagaal iyo labaatanaad ronaldo oo ah laacibka ugu goolasha badan tartankan yurub isaga oo dhaliyey boqol koob iyo labaatan gool ayaa waxa uu ku lug yeeshay isqabqabsi dhex maray isaga iyo ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda valencia jason morilla oo uu madaxa ka taabtay kadib markii uu morilla dhulka isku riday garsooryihii ciyaarta dhexdhexaadanayey ayaana markii dambe kaarka casaanka u taagay ronaldo ayaa garoonka ka baxay isaga oo ilmeynayay waxaana hadda laga yaabaa in laga ganaaxo kulamada soo socda ciyaarihii kale ee dhacay kooxda aik saddex gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda a e k athens bayer munik ayaa laba gool iyo eber usuldaartay kooxda benfica kooxda manchester city ee dalka ingiriiska ayaa guuldarro lama filaan ah ka soo gaartay ciyaartii ay garoonkeeda itixaad stadium ee magaalada manchester ay ku martigelisay kooxda leon ee dalka faransiiska waxaana leon ay ku badisay laba gool iyo gool laakiin kooxda ay isku magaalada yihiin ee manchester united ayaa saddex gool iyo eber ku garaacday kooxda young boys ee dalka switzerland kooxda kubadda cagta ee shaktar doneski iyo naadiga dalka jarmalka ee hoffenheim oo iyana is arkay ayaa ciyaartoodii waxa ay ku dhammaatay barbardhaac laba gool iyo laba gool ah caawana waxaa jiri doona kulamo xiise leh oo ka tirsan tartanka yurub league ciyaarihiisii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta bayan liverkusen waxay la ciyaari doontaan naadiga lodogoretis resgad celtig ayaa waxa ay wajahaysaa rosenburg kooxda kubadda cagta ee zenit pittsburg ee dalka rushia waxay la dheli doontaa kooxda f c copenhagen slavi brug waxay martigelin doontaa bakhdo fenerbahja waxa ay marti u noqon doontaa dinamo zagreb halka anderlecht iyo tiranava ay is arki doonaan arsenal ayaa waxa ay magaalada london kula ciyaari doontaa kooxda froscla karabag iyo sporting lisbonna waa ay is arki doonaan milan ayaa waxa ay marti u noqon doontaa kooxda dudalang ee dalka belorusia halka olombiakos iyo real betis ay fooda isdari doonaan dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo ciyaaraha inala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haddii aan dhegaystayaal idin xasuusiyo wararkii caalamka ugu waaweynaa qaar ka mida dalka australia ayaa wararkan naga soo gaarhaya ay sheegayeen in gabarh yar oo labiyo toban jira xaaladeeda caafimaad ay halis ku jirto kadib markii uu qabsaday libaax badeed iyadoo dabaalanaysa libaax badeedkaasi ayaa sidoo kale la sheegay inuu dhaawaca gaadhsiiyey haweeney kale dadkan uu libaax badeedku waxyeeleeyey ayaa ku sugnaa xeeb ku taalla duleedka gobolka queensland maanta oo khamiisa waxaana badda xeeligeeda lagu arkay gabadha yar ee labiyo toban jirka ah oo dhiigbaxaysa kadib markii libaax badeedkaasi uu ka qabsaday lugta xaggeeda sare sidoo kale kooxaha gurmadka ee gargaarka u fidinayay waxay sheegeen in fiidnimadii khamiistu soo galaysay ee arbacada ay halkaasi ka qaadeen justin berwick oo da-deedu tay lix iyo afartan jir oo iyadana uu libaax badeedkaasi qabsaday waxaana la sheegay in caafimaadkooda lagu dabiibayo cusbitaalada ku yaala gobolkaasi dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abe ayaa waxaa k- mar kale loo soo doortay inuu sii ahaado hogaamiyaha xisbiga talada haya ee dalkaasi kadib markii uu si aqlabiyada ugu guuleystay doorashadii ka dhex dhacday xisbiga liberal democratic ee dalkaasi guushaasi ayaana wadada usii xaadhaysay in jense abe uu dalkaasi jabaan sii xukumo muddo saddex sannadood ah oo kale abe waxa uu si fudud uga badiyey wasiirkii hore ee difaaca dalkaasi jabaan waxaana la sheegay in doorashadaasi ay dhacday maanta oo khamiis ah kadib markii uu helay codo dhan shan boqol iyo saddex iyo konton cod halka ninkii la tartamayay uu helay laba boqol iyo afar iyo konton cod mahadsanid zahra oo inala socodsiinaysay wararkii caalamka haatanna kaalmihii heesaha heesta barbar iyo fanaanka cumar saciid cumar
waa hagaag heestaasi barbar iyo fanaanka omar saciid cumar ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
Hello.